kulankii maanta ee golaha guurtida oo in badan loo dhegtaagayey ayaa guddoomiyaha golahaasi saleebaan maxamuud aadan waxa uu sheegay in guddo loo saaray inay kasoo baaraan degaan soona qiimeeyaan muddo kordhinta iyadoo la eegayo xaaladda abaaraha iyo duruufaha dalka ka jira islamarkaana ay golaha ku soo celiyeen soo jeedin waxaa golaha soo jeedintaasi ka hor akhriyay guddoomiyaha guddidaasi oo ah guddoomiye ku-xigeenka koowaad ee golaha guurtida siciid jaamac cali waxaanuu sheegay inay guddi ahaan qiimeeyeen muddooyinka ugu habboon ee ay doorashooyinku qabsoomi karaan iyagoo la eegaya marxaladda dalku marayo waxaanu xusay inay jiraan qabyooyin sharci oo u baahan dhammaystir walow aanuu sheegin sharciyadaasi kuwa ay yihiin waxauu intaasi ku daray guddoomiye ku-xigeenka koowaad ee golaha guurtidu in xaalado abaaro ay dalka ka jiraan islamarkaana ay faaqidaad ku sameeyeen wareegtooyinkii ka soo baxay madaxweynaha iyo qaraarkii maxkamadda dastuuriga ah ee kala qaadista doorashooyinka wakiilada iyo madaxtooyada sidaasi darteed ay go'aamiyeen kow waxaa muddaxileedka madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenka oo ku eeg siddeed iyo labaatanka bisha afraad labada kun iyo todobiyo tobanka lagu sameeyey muddo kororsiimo ka bilaabmaysa siddeed iyo labaatanka bisha afraad labada kun iyo toddobiyo tobanka kuna eg saddex iyo tobanka bisha labiyo tobnaad labada kun iyo toddobiyo tobanka laba golaha wakiilada oo dhammaadka mudduxileedkoodu ku eg yahay siddeed iyo labaatanka bisha afraad labada kun iyo toddobiyo tobanka waxaa lagu sameeyey muddo kororsiimo ka bilaabmaysa siddeed iyo labaatanka bisha afraad labada kun iyo toddobiyo tobanka kuna eg siddeed iyo labaatanka bisha afraad labada kun iyo sagaaliyo tobanka waxaa muddaxileedka golayaasha deegaanka oo ku eg siddeed iyo labaatanka bisha koobiyo tobnaad labada kun iyo toddobiyo tobanka lagu sameeyey muddo kororsiimo ka bilaabmaysa siddeed iyo labaatanka bisha toddobaad kuna eg siddeed iyo labaatanka bisha afraad labada kun iyo sagaaliyo tobanka doorashada golaha wakiilada iyo doorashada golayaasha deegaanka waxay qabsoomayaan isla hal waqti bay qabsoomayaan ahna bil ka hor dhammaadka mudduxileedka loo kordhiyey muddaxileedka golaha guurtidu wuxuu noqonayaa hal sano kadib muddaxileedka golaha wakiilada intaasi kadib ayaa guddoomiyaha golahaasi waxauu mudanayaasha weydiiyey in cod loo qaado soo jeedinta guddida waxaanu ku dhawaaqay natiijadii cod qaadista waxaa oggolaaday soo jeedintii guddi afar iyo toddobaatan xildhibaan baa oggolaaday xildhibaanna waa diiday anna ma codaynin sidaasuu ku ansaxay geesta kale xisbiyada siyaasadda ayaa aragtiyo kala duwan ka bixiyey guddoomiyaha xisbiga wadani cabdiraxmaan maxamed cabdilaahi oo aanu weydiinay aragtidooda go'aanada guurtidu waxa uu ku jawaabay kolleyba annagu dee xisbi ahaan iyo shacbi ahaanba waxaanu filaynay uun in guurtidu ay tixgeliso heshiiskii saddexda xisbi qaran komishanka iyo madaxweynaha ahaa tobanka oktoobar in la qabto doorashada madaxtooyada hase yeeshee maadaama uu dee dastuurku siinayo golaha guurtida awoodda muddo kordhinta waanu soo dhaweyneynaa inkastaanu ka jeclaa in wakhtigeedii loo daayo ku-xigeenka xogayaha guud ee xisbiga ucud naasir yuusuf cusmaan oo aanu isagana wax ka weydiinay siday xisbi ahaan u arkaan ayaa waxa uu ku jawaabay go'aankay qaateen barhna waanu soo dhoweyneynaa barhna ma soo dhoweynayno markaa go'aanka madaxweyneha igu kordhiye waanu soo dhoweyneynaa lakiin ka golaha guurtida iyo baarlamanka igu kordhiyeen waanu ku noqon doonnaa muxuu ahaaye waxay taasina waxay ku tusaysaa inay dantooduun ka fikireen labada gole ee somalilan cagta dhigay ee muxuu ahaye dibudhac badan ku sameeyey waa guurtida iyo muxuu ahaye iyo wakiilada maxaad ka waddaa waan ku noqon doonnaa waxaannu ku noqon doonnaa dabcan dee meelihii kale ay khusaysay ayaan u dacwoon doonnaa geesta kale xogayaha guud ee xisbiga talada hayee kulmiye xasan siciid yuusuf ayaa sheegay aragti ka duwanta xisbiga ucid aad iyo aad baan ugu kalsoonnahay waana taageersannahay go'aanka ay golaha guurtu gaadheen waana ku taageersannahay dhammaanba go'aanka gaadheen waan ku taageersannahay annagu hore ayaa xisbiyada siyaasaddu isugu raaceen in tobanka bisha tobnaad ee sanadkan la qabto doorashada madaxtooyada taasoo noqonaysa in golaha guurtidu ay wakhtigaasi dhaafiyeen muddo saddex iyo soddon maalmood ah isku soo wada duuba muddada ay golaha guurtidu u kordhiyeen madaxweynaha iyo ku-xigeenkiisa oo muddaxiloodkooda hore uga eekaa siddeed iyo labaatanka bisha dambe ee abriil ayaa noqonaya toddoba bilood iyo shan iyo toban maalmood halka ay golayaasha wakiilada ay u kordhiyeen muddo laba sanno ah iyaguna waxay kororsadeen muddo saddex sanno ah barkhad maxamuud kaariye v o a hargeysa